waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
saad la socotid doorashadani ilaa iyo markii labada kun sideed tobankii heshiiskii baydhaba ee la doonayay qorshihii doorasho hal qof iyo hal cod ilaa maanta oo bishu tahay five ama annaka noo tahay shantii bisha saddexaad labada kun iyo labaatanka waxaa taagan dood ah in tubta loo maray doorashooyinka aanu madaxweynaha dalka maxamed cabdullaahi farmaajo aanu u diyaarin markii hore doorashadii dad hal qodob hal qof iyo hal cod iyo xisbiyadaha ayaa lagu soo fashilmay oo leeyahy ma suurtagelayso haddana waxaa loo gudi doorasho dadban marka heshiiskii doorashada dadban ayaa qodobadan laysku haya waa qodobo aada u fudud waa guddiga doorashooyinka waa ergada gobollada waqooyi iyo waa in muxuu ahaa arrinta gedo iyo arrinta hiiraan meel la saara marka intaas madaxweynaha ayay ku xirnayd inuu mataqaanaa uu gacanta geliyo intaanu mandates ka dhammaan hadda mandateskii baa ka dhammaaday xukumaddiisi ahayd ra wasaare roble inuu hawshaa dhammaystiro in khilaafka gedo la dhammaystiro in khilaafka hirshabeelle oo toddobiyo tobankii setembar kadib doorashooyinkooda la abaabulay oo aanay dadka degan hiiraan aanay ku qanacsanayn iyo in guddiga doorashooyinka oo musharaxiinta xilka madaxweyne aanay ku qanacsanayn iyo qayb maamul goboleeda sida jubbaland iyo puntland iyagana reform lagu sameeyo marka ciladaas hortaagan waa gartay wadahadallaa baryahan waxay u socdeen musharaxiinta madaxweyne iyo ra-iisul wasaare rooble guulo badan baa laga gaaray kii u dambeeyeyse hadda wararka u dambeeyey waxay sheegayaan in lagu kala kacay oo markaasi arrimaha qaarkood laysku qabtay markii horeba wadahadallada waxaa soo diyaariyey odayaal dhaqameed qaab beelaysan usoo diyaariyey musharaxiintana la yiri ra-isul wasaaruhu maadaama aanay soomaaliya dastuurkeedu awood qaybsi uu iska yahay gentleman agreement ama xeer beeleed baanaan bixii sagaal iyo tobankii februarina dhibaatooyin badan ay dhaceen bal arrintii bal in la qaboojiyo oo aan deegaanka xamar dadka wadadegaa aanay colaad iyo masiibo iyo dagaal aan u horseedin heshiisku ma ahayn heshiis markii horeba muuqaday oo qodobada laga hadlayay lala wadaagay bulshooyinka soomaaliyeed oo daahfurnaan laga dhigay ma ahayn heshiisku marka ma garanayo waxa burburiye waxay yihiin waa gartay guud ahaan soomaaliya covid nneteen-ka aada fara kul lagu hayo dad badan baa u geeriyooday abaaro ba-an baa laga soo sheegayaa qaybo ka mida dalka maxaad is leedaha sababta soomaalida ama siyaasiyiintii soomaalidu weli ay dalkii ugu hagilaa yihiin wanaag iyadoo dhibaatooyin badan ay wajahayaan shacabku waxa weeye say dhegeystayaashu ii fahmaan dadka soomaaliyeed waan garan karnaa okay duruufaha la xidhiira dagaalada sokeeye kala fogaanshaha qoysaskii iyo qaxii iyo qaxoootinimadii institutionada hay-adaha institutionada ama qaybaha dowladda oo ah gorob qalabka ugu muhiimsan ama ha noqoto qaybta dhaqaalaha ama qaybta cadaaladda ama qaybta amniga ama qaybta mataqaana shaqa abuuridda iyo arrimaha bulshada caafimaadku intuba ma shaqeeyaan marka xaqiiqda laga hadlayo dadku waxay isaga nool yihiin ilaa iyo hadda qayb barakacayaal ah iyo qayb deegaanadooda iska jooga oo eheladooda qurbajoog wax usoo diraan ama waxoogaa yaryar oo ganacsi ah ku haysta marka markaad sawirka guud ee soomaaliya fiirisid haddii masiiba timaado hay-ado dawli ah oo instituushano ah oo markiiba wax ka qabanaya ma jiraan taase waxaa usii dheer khilaafka siyaasadeed ee tubta dowladnimo lagu helayo oo dheeraaday oo soddonkii sane dheeraaday iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed oo intooda badan haddaanan ku dambaabeyn xilka usoo doonta inay xoolo ku helaan maaha aan wax hal ah ku keenin marka taas waxay keentay inaan xanuunada abaaraha barakaca fatahaadda biyaha intaba aan u nuglaano maadaama aanay hay-adihiina jirin madaxdii xilka loo dhiibayna ee badankoodu aanay xal doonin oo ay xoola boob ku yimaadaan caalamka intiisa kale waxaad moodaa safiiro iyo xubno matala qaramada midoobey ee kala duwan inay twitterka iyo warbaahinta kale u sheegayaan soomaalidu waa inay heshiiyaan siyaasiyiintu waa inay isu timaadaa waa in arrimaha doorashada xal loo helaa waa in shirkii toddobiyo tobankii sebtembar wixii ka soo baxay lagu heshiiyaa marka waxaad moodaa caalamka oo dhan inuu rabo soomaalidu inay heshiiyaan siyaasiyiinta soomaalida maxay qaadanaysaa inay ku heshiiyaan nidaamka doorasho ama guud ahaanba si dalku xasilooni markaas u galo ilaa iyo labada kun iyo sagaalkii markii brocesskii xildhibaanadii maxkamadaha ka socday iyo garabkii allah unaxas cabdillaahi yuusuf lagu soo aasaasay xamar la keenay ilaa doorashadii labada kun iyo labaiyo tobankii uu shariif sheekh axmed qabtay ilaa doorashadii labada kun iyo lix iyo tobankii xasan sheekh maxamuud qabtay in doorashadii labada kun iyo labaatanka iyo ko iyo labaatanka la doonay farmaajo qabto waxa weye soomaaliya brocess baa socday his oo ah nooc nooc siyaasadeed in lagu heshiiyo iyadoo inta badan ay isla garteen maamul goboleedyo federaali ah haddana xilligu madaxweyne cabdulaahi farmaajo yimid bulshada caalamku waxaad moodaa aad inaga walaacsan tahay iyadoo marxalada adag ay soo fatahday khilaafkii khaliijka dagaalada etoobiya ka bilaabmay covid nineteen marka hadda beesha caalamku waxay ka walaacsan tahay war ma dibba waxaa loogu noqon doonaa inay xamar ka dilaacaan jabhado la dagaalamo dowladda sida waagii oo mataqaana cabdullaahi yuusuf oo kale oo nimankan mataqaana mucaaradka ah ee beelaysan ee xamar jooga ma jabhaday abuuri doonaan haddii haddii miiska wadahadal laga tago caalamku dhaqaalo badan bay amisom ku bixiyaan haddana afarta jackpoint waxaan u aqaano dekeda erboorka aqalka baarlamaanka madaxtooyada iyagaa waardiyeeya waxay kaloo waardiyeeyaan magaalada xamar meelaha laga soo galo amisom baa joogta marka caalamku broceskii labada kun iyo sagaalkii ilaa ay hadda socday ee ahaa in soomaaliya ay hore u socoto hiigsigii baa la soo gaaray hadda dibidhis dal baa la soo gaaray madaxweyne farmaajo ballanqaadyo badan buu sameeyey wixii waa u suurtogeli waayeen guddoomiye baarlamaanka xilka laga qaaday ra-isul wasaaraha xilka laga qaaday wasiiraha xilka laga qaawaday maareeyihii gobolka banaadir baa xafiiskii lagu dhex joogtay qaraxyo waxaa dhacay xasuuqaa dhacay khilaafyo maamul goboleed baa dhacay doorashooyinka maamul goboleeda la boobay waxaas oo dhan oo jiraya waxa weeye dadku idhegeysansa ii fahma waxa weeye waa nidaamka uu madaxweyne farmaajo uu la yimid hadduu wasiir doortay iyo hadduu guddoomiye baarlamaan doortay iyo haddii mataqaana uu ra-isul wasaare doortay intaba waa inuu qiraa iyo isagoo aan saxaafaddii la hadlin marka arrintaasaa keentay inay caalamkuna walaaco soomaaliduna walaacdo ugu dambeynta dabcan waxaad moodaa dad badan inay madaxweynaha madaxweynaha farmaajo ay dhaliila usoo jeedinayaan laakiin hadda arrimaha u dambeeyaoo laysku hayo waxaad moodaa in shuruudaha ay maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland aysan dhammaanayn oo ay leeyihiin xalanaha lagu shiro meel adduun kala joogo hana loo kala gar qaado halka dowladdu hadda ay leedahay kaalay imaado aanu heshiina wuxuu aad baa laysugu soo dhow yahay dhanka kale musharaxiinta hadda iyo ra-iisul wasaaruhu waxay isku afgaran waayeen sida la sheegay in ay rabaan inay ka qayb galaan shirkaas maamul goboleedyada iyo dowladda musharax markaa tahay de qof walbaa musharax noqon kara marka see xaq ugu yeelan karaan inay miiskaas wadahadallada tagaan waxa weeye maadaama heshiis siyaasadeed la gaaray hadda waa heshiis siyaasadeed political agreement oo madaxweynaha la siinaya fursad siyaasadeed oo ama lix bilood ha noqoto ama afar bilood ha noqoto uu barbaarash ku samaynaya ee madaxweynaha waa in uu mar kale ogolaadaa yaad yaa yaad heshiis siyaasadeed la gelaysaa maamul goboleed waa la gartay ruudka hoose ee soomaaliya waa waa qaabbeeleed labaad madaxweyneyaasha musharaxiinta xilka madaxweyne madaxweynuhu ma ku jiraa mise kuma jiro madaxweynuhu laba kaar buu ciyaaraya dadku inay fahmaan weye madaxweynuhu ma ku jiraa musharax inuu yahay mise kuma jiro haddaanu ku jirin inuu musharax yahay waa inuu musharaxiinta u ogolaadaa maadaama dalka soomaaliya musharaxiinta isagu markuu ahaa labada kun lix iyo tobankiiba ee guddi samaysteen iyagu waxa weeye xisbiyadii baa laga burburiyey waxaa la yidhi doorasho qabiil baa la aadaya marka raggii xasan xasan xisbuu lahaa shariif sheekh xisbuu lahaa cabdiraxmaan cabdisuuf xisbuu lahaa daahir geela xisbuu lahaa farmaajo mataqaanaa markuu doorashooyinka soo geshay xisbuu lahaa mataqaana lahaa nabad iyo nolol baa la samaynaya inkastoo xasan khayr uu magac kale la baxay marka hadda waxaa la isweydiinaya madaxweynuhu kow waa inuu ummadda la hadlaa markii ugu dambaysa baarlamaanku la hadlay wuxuu waxa doorasho heshiis la sameeyey sabentiinka siciidani baa soo qortay marka madaxweynaha waxaa laga rabaa isaga oo dastuuri ah maadaama uu yahay dastuurka ugu dambeeyey oo dalka isagaa isku haya isagaana u dhaartay isagaana baarlamaankii doorteen isagaa laga rabaa inuu caddeeyo qaabka siyaasi ah hadda wax sharciga lagu kala bixi maayo waa heshiis siyaasadeed marka heshiiskaa siyaasadeed isagoo ummaddiisa u turaaya dadka mataqaana wax ka tirsanaya qancinaaya la hadlaaya waa in prime ministerku awood ma laha isagu waa dowlad waa fuli ee madaxweynaha la rabaa maadaama dhowr shirna ay baaqdeen isagu inuu bulshada soomaalida la hadlo dadka wax katirsanayaan uu la hadlo isagaa laga rabaa
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho